halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinayow ebanagu saaciid sharxin sifahaaga
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaanan horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu haatan soo gaarnay kitaabka rooma oo qayb ka ah kitaabka axdiga cusub kitaabkan waa waraaqa cajiiba oo la ururiyey kuwaasoo bawlos wakhtiyo kala duwan u soo diray kiniisaddii reer roma markiina ugu dambaysay dhegaystayaal waxaannu soo gabagabaynay cutubkii shanaad oo aynu laba maado kaga hadlaynay maaddo ku saabsan faa'iidada laga helo nabaadiinada aynu ku helnay xaqnimada rumaysadka ku timaadda iyo quduuska dhigidda iyo weliba lahaanshaha nolosha weligeeda ee lagu helayo ciise maseex cutubkan lixaad oo aynu bilaabaynana waxa uu ka kooban yahay laba mawduuc oo qaayo weyn leh inaynu ogaanno waxa ay kale yihiin labada quduuska dhigidda ama daahirinta ee tan jaga ahaaneed iyo tan ficil ahaaneed waxaannu markaa haddaba ku soo aragnay cutubkii shanaad in dembigu uu ku yimaado madaxnimada aadan oo daahirinta ama quduusnimaduna ay ku timi madaxnimadii masiixa habase yeeshee waxaa kaloo jira mid dadka ka soo dhex baxay kaasuna waa masiixa waxaana uu halkan keenay nolol iyo xaqnimo waxaa kaloo uu inaga rogay eeddii dembiga ee ina saarayd haddaba iyadoo markaa aasaas looga dhigayo taa ayaa uu soo gelayaa nolosheenna markii aynu saaranno kalsoonideenna ciise masiix waxaana uu inaga dhigayaa xaq waxaa markaa taa loola jeedaa inuu ina wanaajin karayo masiixu waxaannu cutubkan ku arkaynaa oo ugu horreeya maadadan aan ugu hormariyey oo ah daahirinta jaga ahaaneed balaynu idiin sharaxno ama wax idiinka sheegno daahirinta ama nadiifintan ama makhuuriskan waxaa jira kala duwanaan u dhaxaysa xaqnimada iyo makhuuriska labaduba oo ingiriis ahaan waxa ay noqonaysaa justification oo ah xaqnimada iyo sanctification oo ah daahirinta ama makhuuriska ama waxa loo yaqaano baabtiiska haddaba farqi baa u dhexeeya marka dembiga lagaa badbaadiyey oo ilaah lagu soocay markii laynagu sunto haddaba masiixa xaqnimo aawadeed ayaa waxa ay noqonaysaa ama ay keenaysaa makhuuriskeenna ama quduus ka dhigisteenna waxaannu haddaba ku jirnaa masiixa innagu markaana labadaa maaddo ee kore waa kala duwan yihiin laakiin maaha kuwo si fudud loo kala saari karo markaana xaqnimada waa aasaaska wax waliba ee quduuska dhigiddu u taagan tahay ama siiso qofka khaas ahaaneed xaqnimadu waa ficilka quduuska dhigidda baabtiiskuna waa wax ku saabsan hawsha la qabanayo xaqnimada waxa ay imanaysaa islamarka aad ku kalsoonaato masiixa waxaana lagugu sheegayaa inaad tahay xaq oo eedii laga qaaday dabeetana waxaa bilaabanaya hawl ka soconaysa noloshaada waxaanan rumaysanahay inay jirto nabaadiinada laakiin makhuurisku waa wax la doonayo inuu abaddan ahaado ama aan idhaahdee inta qofku nool yahay bilxaqiiqu anigu waan rumaysanahay badbaadada islamarkaaba timaada oo degdegta ah marka dhanka kale laga eego ayaa quduuska dhigiddu waxa ay noqonaysaa hab soconaya inta aynu nool lahay oo dhan marka aynu dhanka kale ka eegno ayaa xaqnimadu noqonaysaa halka la soo maro ama tubta quduuska dhigidduna waa tallaabada ugu dambaysa xaqnimada innagaa layna siiyey quduuska dhigiddana waa wax laynaga doonayo xaqnimada waxa ay kan dembiilaha ah ka dhigaysaa xaq quduuska dhigiddana ama daahirintu waxa ay dembiilaha siinaysaa xaqa ah inuu had iyo goorba xaqaani ahaado xaqnimadu waxa ay bannaanka keenaysaa eeddii iyo ciqaabtii dembiga makhuuriska ama quduuska dhigidduna waxa ay baabi'inaysaa kooritaanka iyo awoodda dembiga ilaah wuu awoodaa in kastoo aynaan lahayn wax wanaagsan haddana inuu inagu dhex beero wax wanaagsan oo qurxoon waxaanan awood u yeelanaynaa inaynu isaga ishortaagno waayo waxa uu bixiyey ciqaabta wuxuuna inaga qaadayaa eeddii dembiga habase yeeshee looma qaadan karayo tan in quduuska dhigiddu ay tahay faral si lagu noqdo qof xaq ah habase yeeshee markii aynu u kuur galno ayaannu arkaynaa in labadaa ficilba ay ku imanayaan asbaabta ah inaan marka hore ku dhex jirro masiixii la qudbay oo la sarakiciyey dembiilayaasha waxaa dembigoodii ama khaladaadkoodii ka qaaday rumaysadkii masiixa hadday noqon lahayd badbaadada dembiilaha iyo quduuska dhigiddiisaba waxaa laynoogu sheegayaa warqaddii koowaad ee bawlos u qoray reer korintos cutubka koowaad aayadda soddonaad sida tan leh laakiin xaggiisa waxaad ku jirtaan ciise masiix kan inoo noqday xigmadda xagga ilaah iyo xaqnimada quduusnaanta iyo madax furashada haddaba cutubka lixaad bawlos waxa uu uga hadlayaa nabaadiinada uu helayo dembiilaha kamana hadlayo wax ku saabsan quduusiinta iyo nolosha ay helayaan markii aynu ka hadlayno badbaadada waxaana cutubkan hadda la adkaynayaa sida ilaah oo dembiilaha u sheegaya inuu xaq yahay oo hubaal ahaan xaq uga dhigi lahaa waxaa markaa aynu garanaynaa in mid xaq laga dhigay aanu kol dambeeto noloshiisa ka dhigaynin mid najaasa balse uu ku socon doono xaqnimada ilaah waayo ciise masiix baa u dhintay oo dhimashadiisiina wuu ka saro kacay haddaba in dembiga lagu sii jiro waxa ay keenaysaa in dembigii addoon loo ahaado waxaana ay caqabad ku noqonaysaa quduusnaanta qofka iminka rumaystihii waxa uu helayaa dabiicad cusub waxaana weeye inuu ilaah addeeco qaybtan waxa ay meesha ka saaraysaa fikraddii la wada aaminsanaa ee lahayd in qofku haddii uu rumaysto uu haddana dembi sii geli karo oo ahmiyadduna ay tahay in la rumaysto oo keliya laakiinse aysan ahayn in lagu sii noolaado xaqnimo marka meel ma wada geli karto in aad ilaah rumaysato iyo inaad dembiyadaadii ku sii socoto fikirkaas ayaanu bawlos meeshan uu ka saarayaa haddaba lamidowga masiixa dhimashadiisa iyo sarakiciddiisa ayaa waxa ay ka dhigan tahay inuu haatan noqday sayidkeenna iyo badbaadiyaheenna wuxuu ina siiyey xorriyad laakiin xorriyaddaasi maahan mid inoo fasaxaysa inaan sharnimo ku sii soconno sidaan cutubkan ina horyaal ku arki doonno haddaba waxaynu haatan ku bilaabaynaa cutubka lixaad maaddada ugu horraysa ee ah jagada ama heerka quduuska dhigista ama quduusnaanta si bal aynu wax kaga ogaanno xaalkan ayaannu eegaynaa warqaddii rasuul bawlos u qoray dadkii rooma cutubka lixaad aayadda koowaad baalka laba boqol toddobaatan iyo afar ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan haddaba maxaynu nidhaahnaa miyaynu ku sii soconnaa dembiga inay nimcadu badato bawlos waxa uu ahaa nin ku xeel dheer doodaha iyo sida loo wajaho bal eeg sida uu ku bilaabayo bawlos ma ahayn mid dadka ku khasbaya waxa uu aaminsan yahay laakiin si xirfadaysan ayaa uu ula hadlayaa oo filosofiyadeed waxa uu door bidayaa in uu kala hadlo iyaga waxyaabaha dhabta ah ama xaqiiqda ah ee la hubo isagu tafaasiil dheer maba gelin oo bannaanka ayaa ay runtu taallaa waxaana uu leeyahay innaga oo dhan dembiilayaal baynu nahay haddaba sida uu u isticmaalay su'aashan uu ku furayo cutubkan iyo doodaba waxa uu u isticmaalayaa hab cilmiyeysan su'aalahan uu weydiinayo waa habka dadka giriigta ahu ay runta ku soo saaraan oo su'aalihiisan oo kale hal jawaab bay leeyihiin haddaba su'aasha jawaabteeda buu daba socdaa marka uu leeyahay maxaynu nidhahnaa markii aynu aragno ama ay ina saaqdo nabaadiinada yaab kale ee ilaah maxaan odhan karnaa oo kale waxaa keliya hoonoo furan inaynu nidhaahno ilaahow mahadda maxaa kale oo aad ka odhan kari lahayd nabaadiinada ilaah iminka su'aashii doodda ahayd ee bawlos ayaa u dhacaysa sida tan miyaannu dembi ku sii soconnaa si nimcadu u badato markaana saaxiib tani waa jawaabtii ilaah ee su'aasha ah kadib markii layna badbaadiy inaynu weli ku sii soconayno dembi jawaabtu waxa weeye ilaah dembiga wuu mamnuucay ama fikirkaasu waa dhammaaday amase lama arki doono haddaan horay idinku sii wadno xigashada warqaddii reer rooma cutubka lixaad aayadda labaad ayaa waxaa qoran yaanay noqon innagoo dembi kala dhimannay sidee baynu mar dambe ugu dhex noolaannaa haddaba waxaa xaqiiqa su'aashan bawlos uu weydiinayo reer rooma inay caddaan u ahayd isaga oo uu garanayay in xaqnimadu ay ka macno tahay in qofkii xaq laga dhigay habase yeeshee aanay ka macno ahayn in qofkii la wanaajiyey laakiin qofkii waxaa lagu sheegayaa inuu xaq yahay marka xaqnimadu waxa weeye eedda amase ciqaabtii dembiga oo meesha laga saaray mase ahan awoodda dembiga ee nolosha ku jirta in noloshaadii laga wada nadiifiyey weli dareenka sharnimada ee qofka ku jira waa imanayaa laakiin waxaa loo baahan yahay in layska caabiyo iminka waxa uu ka hadlayaa weliba wax ku saabsan sida awoodda dembiga la isaga dhaqaajiyo haddii ilaah xaqnimo inagu sheego oo uu yidhaahdo xaq baa tihin oo uu eeddii dembiga inaga rogo saaxiib ma ahan inaad nolosha dembiga leh ku sii socotid waayo taas ilaah baa mamnuucay haddaba marka bawlos uu leeyahay innagoo dembiga kala dhimannay sidee baynu mar dambe ugu dhex noolaannaa ayay u muuqataa inaanay dad badani garanin macaaniga dheer ee ka dambeeya haddaba inta aynu dunida ku noolnahay noloshayada dembi laga waayi maayo markaana tafaasiisha dhabta ah ee aayaddan ayaa waxa ay tahay sideebaa kuweenna dembiga ku dhintay oo macnuhu noqonayo kuweenna ku dhex dhintay kan inoo taagan ama beddelkeenna gelaya oo ah ciise masiix waxaannu ku dhex dhimannay ciise masiix habase yeeshee innagu kalama aynan dhiman dembiga waayo weli noloshayada laga waayi maayo dembi markaana qof kasta ee daacad u hadla ayaa qiranaya inaanu gaarin heer uu yidhaahdo aniga iyo dembiga waynu kala dhimannay maxaa wacay waxaannu garanaynaa intaasu tahay tan hadiyo goorba aynu la herdamayno haddii aynu masiixiyiin nahay habase yeeshee qofka masiixiga ahi waxa uu gaaray heer uu doonayo inuu u noolaado sida ilaah ka doonayo laakiin waxa uu qofka caadiga ahi garanayaa inuu weli leeyahay dabiicaddii soo jireenka ahayd ee dembiga haddaba aayadaha noocan oo kale ah ayaa dad badan oo quduusnimo doon ah ka dhiga inay gaareen heer quduusnimo oo lagu sheego inay yihiin niman dembi kala dhintay waxaa kaloo jira firqooyin dadka bara inay gaari karaan quduusnimadaas ay ku sheegan karaan inay dembiga kala dhinteen iyo in ay soo gaareen kaamilnimo taama waxaa jira firqooyin dadka bara inay kaamilnimo gaari karaan oo dembiyadiina ay kala dhinteen waxa ay ku doodayaan in markii ay masiixi noqdaan ay dembiyadooda kula qodbayaan isku tallaabta ciise masiix saarnaa habase yeeshee taasi macquul ma ahan mana waafaqsana qorniinka ciise masiix waxa uu dhintay oo la qodbay laba kun oo sanno ka hor habase yeeshee tan loo jeedo ayaa waxa ay tahay inaan innagu muddo laba kun oo sanno ka hor ah aynu masiixa la dhimannay oo haddana aynu la soo sara kacnay isaga waxaanan iminka la jirnaa masiixa nool taasina waa xaqiiqo weyn oo xambaarsan run habase yeeshee ma ahan in qof waliba markii uu masiixi noqdo lagula qodbayo ciise masiix isku tallaabta hal mar ayaa uu shaqadan dadka oo dhan u sameeyey waxaase lagu kala duwanaanayaa inaynu aqbalno masiixa iyo inaynaan aqbalin markaana haddaan dooddii hore kusoo noqonno suuragal maaha in la yidhaahdo dembiga waynu kala tagnay maxaa wacay ciise ayaannu dembigeennii kula qodobnay isku tallaabta haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaa qoran oo uu bawlos reer rooma u qoray sida tan ku qoran cutubka lixaad aayadda saddexaad oo leh mise ma weydaan ogeyn in kulli inteenna lagu baabtiisay ciise masiix dhexdiisa lagu dhex baabtiisay dhimashadiisa haddaba wixii aynu halka kore uga soo hadalnay ayaa halkan lagu adkaynayaa laakiin looma jeedo makhuriska biyaha waxaase loo jeedaa inaynu la dhimannay masiixa oo dembiyadeennii ku qodobnay masiixa iskutallaabtiisa taana waxaa loo sameeyey bani aadmiga oo dhan waxaase isbeddelka keenaya rumaysadka aynu masiixa saaranno habase yeeshee haddaan su'aal idin weydiiyo muxuu bawlos ula jeedaa makhuuris makhuuriska biyaha ama baabtiiska waa wax loo baahan yahay laakiin waxa uu ka hadlayaa in innaga laynagu suntay masiixa ama astaan laynooga dhigay haddaba aayaddan saddexaad ee cutubka lixaad ayaa waxaa caddaana in bawlos uu uga hadlayo in laynagu suntay ciise masiix waxaa laynagu suntayaa ama calaamadinayaa dhimashadii masiixa markaana bawlos oo arrinkaa maanka ku haya ayaa waxa uu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee reer korintos uu u qoray cutubka labiyo tobnaad aayadda saddexiyo tobnaad sida tan waayo ruux qura ayaa dhammaanteen jir qura nagu baabtiisay haddaynu nahay yuhuud ama giriig ama addoommo ama kuwo xora ama waxaa laynaga waraabiyey ruux qura haddaba dhegaystayaal waxaa laynagu suntay dhimashada masiixa sida bawlos inoogu sharaxi doono aayadda xigta markaana bawlos saddex siyaabood ayaa uu u kala bixinayaa quduusiinta ama quduusnaanta aan idhaahdee markaana bawlos saddex siyaabood ayaa uu u kala bixinayaa quduusnaanta labo waa heer ahaan midna waa ficil ahaan labada heer ee quduusnaanta ah ayaan idiin fasirayaa markaana sidaad garanaysaan wax waliba ee la iibsanayo baryaha kan dambe waxaa la socda warqad sharaxaysa waxa ay yihiin iyo sida loo isticmaalo isla sidaa oo kale nolosha masiixinimada ayaa la mid a oo waxaa la socda sharaxaad ku saabsan qawaaniinteeda waxaana khasaba inaynu wax ka ogaanno sharaxaaddaas waa inaan garanno ama ogaanno markii masiixu dhintay laba kun oo sannadood ka hor in laynagu suntay isaga bal aan ka dhigo wax aniga ii gaar ah laba kun oo sannadood ka hor ayaa waxaa layga soo waday magaaladii yeruusaalem habase yeeshee qof ahaan weli maanan tegin habase yeeshee waxaa layla soo kaxeeyey masiixa oo waxaa laygula qodbay meeshii loo yaqaanay golgota ama meeshii dhakada halkaasaa laygula qodbay masiixa dhimashada waxaa u qalmay markaa aniga ee isagu ma uusan lahayn mana ahan inaad tidhaahdaan yuhuudda ayaa qodobtay ciise waxa uu ku dul dhintay isku tallaabtii reer rooma ay halkaa ka taageen laakiin taas yaynaan ku murmin dembigayga ayaa isaga halkaa geeyey oo welibana kaaga ayaa saaray meeshaas la yidhaahdo golgota saaxiibow innagu waxaynu ku suntannahay haddaba masiixa taasina waa shay ay tahay inaannu innaga oo dhan ogaanno waxaana laynagu suntay masiixa markaana bawlos oo arrintaas sii balballaarinaya ayaa leh sida ku qoran warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka reer rooma cutubka lixaad aayadda afraad oo waxauu leeyahay haddaba waxaynu isaga kula aasannay baabtiiskii dhimashada dhexdeeda in sidii masiixa kuwii dhintay loogaga sara kiciyey ammaanta aabbaha aan innaguna sidaasoo kale cusaybka nolosha ku dhex soconno haddaba waxaa bawlos leeyahay waxaynu isaga kula aasannay baabtiiskii dhimashada isla sidii laynoogu suntay haddaba dhimashada ayaa laynoogu suntay sarakicidda masiixa waxaanan maanka waxaanan maanta la joognaa masiixa nool marka dhanka kale laga eego dembigeenna ayaa horay loo xukumay oo innaguna waxaannu ka sara kacnay dhimashadii mar hore oo waxaannu la fadhinnaa masiixa halka kore ee samada saaxiib laba siyood ayaa markaa dembiyada loo eegayaa waa inaan masiixa ku jirnaa markii uu ku dhimanayay laba kun oo sannadood ka hor buurta galgota waayo waxaa isaga uu ugu kalsoonaaday waayo waxaan isaga ugu kalsoonaynaynaa sida inuu yahay badbaadiyahayaga amase adiga ayay dembiyadaadu ku saarnaanayaan haddaadan rumaysan ma jirto wax u dhexeeya ama wehliyata marka uu leeyahay bawlos makhuuris baa laynagula aasay waxa weeye waxaa laynagula suntay dhimashadiisa sida daacadda ana waa arrinka xudunta u ah makhuuriska biyaha ee aynu baryaha kan samayno habase yeeshee baabtiiskii biyaha waa iska caadow makhuuriska laynagu dhex muquuriyey ciise masiix dhimashadiisa ayaa run weyn xambaarsan markii qofka la baabtiiso ayaa baabtiiskaasu ka hadlayaa kan bawlos inta inoogu sheegayo marka uu leeyahay waxaynu isaga kula aasannay baabtiiskii dhimashada dhexdeeda haddaba butros waxa uu ula jeedaa markii uu lahaa sida ku qoran warqadiisii koowaad cutubka saddexaad aayadda koob iyo labaatanaad baalka afar boqol iyo sideed ee axdiga cusub sida tan biyahaasuna waxa ay ka dhigan yihiin baabtiiska hadda idinku badbaadiya sara kicidda ciise masiix haddaba sideebaa makhuuriska inoo badbaadinayaa aayadda ka horraysa tan koob iyo labaatanaad ayaa waxaa butros uu ka soo hadlayey siddeeddii qof ee saaray doonidii nebi nuux kuwaasoo aan wax biyo ah lagu makhuurin ama ayan soo gaarin markii dadka lagu xukumayey in biyo lagu hafiyo haddaba kuwa biyaha lagu hafiyey waxa ay ahaayeen kuwii doonida aan soo gelin oo way wada qarraqmeen siddeeddii qof ee doonida ku jirtayna innaba qoyaan ma uusan gaarin butrosna waxa uu leeyahay waxaa lagu badbaadiyey iyaga baabtiis markaana ereyga makhuuris ma lahan macaani ku salaysan qof biyo lagu makhuurinayo laakiin waa calaamad astaan u ah inaan masiixa kula dhimannay isku tallaabta haddaba dadkii nebi nuux ee ahaa qoyskiisii waxaa quduus looga dhigay doonnida waayo waxay rumaysteen ilaah waxaana la saaray doonni ilaah waxa uu arkay doonnidii yarayd ee ku korsoconaysay biyihii oo dhulka ku sii badanaya oo dadkiina doonnida ayaa uu ka dhex arkay iminkana ilaah waxa uu innaga inaga dhex eegayaa masiixa laakiin shakhsi ahaan inoo arki maayo waxaan idiin sheegayaa haddaba in doonnideenna maanta ay tahay masiixa masiixuna waxa uu hoos u aaday biyaha dhimashada innaguna waxaynu ku dhex jirnaa masiixa oo welibana isagaynu la soo sarokacaynaa waxaa laynala xiriirinayaa masiixa taasaana innaga inoo wanaagsan haddaba yaynaan seegin macnaha haddii aad garan weysaan waxaa hubala inaad seegaysaan ahmiyadda halkan looga hadlayo oo ah run baaxad weyn oo nolosha masiixiyiinta sal u noqonaysa haddaan horay idiinku sii wadno ayaannu iminka eegaynaa warqaddii rasuul bawloosu qoray dadka rooma cutubka lixaad aayadda shanaad waxaana qoran sida tan haddaynu isaga kula midoobno dhimasho tiisa u eg dee sidaa oo kalena sarakicidda tiisa u eg waynu kula midoobi doonnaa markaan dhinaca kale ka eegno ayaa waxaa la leeyahay haddii aynu isaga kula midoobnay dhimasho tiisa u eg ayaannu kula midoobaynaa koritaanka u eg ama shaabahaya sarakiciddiisa haddaba waxaynu sida caadiga ah wadaagnaa nolosha masiixa isla sida waxartu ay nolosha ula wadaagto hooyadeed markaana nolosha masiixa ayaa haatan noqonaysa nolosheenna maanta haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddii rasuul bawloosu qoray dadka reer rooma cutubka lixaad aayadda lixaad oo leh waynu ognahay in dabeecaddeenii hore isku tallaabta lagula qodbay isaga in jidhka dembigu baabo'o si aynaan mar dambe addoommo ugu ahaan dembiga marka bawlos leeyahay waynu ognahay ayaa loola jeedaa inaan waxyaabaha uu ka hadlayo aynu wada garanayno waana marka uu leeyahay jirkii hore taasoo aan loola jeedin awowayaasheennii hore in lagula qodbay isku tallaabta ciise masiix waxaase loo jeedaa dabeecadaheennii hore ee dadka waana inta qofku aanu rumaysanin masiixa ka hor haddaba waxaan filayaa intaasu ay ka jawaabtay marka la leeyahay waxaa dembiyadeennii aynu la qodobnay ciise masiix markaa looma jeedo in adiga lagula qodbay masiixa jirahaan laakiin waxaa loo jeedaa in dabeecad ahaan dembigaagii masiixa lala qodbay oo sidaa ayaana dembiga ku kala dhimateen laakiin ma ahan in dembi noloshaada laga badbaadiyey weli dembigu waa inuu hor yaallaa waana wax la doonayo in aynu maalin waliba la dagaalanno waxaanan helaynaa awoodda ruuxa quduuska ah oo inagu caawiyaysa haddaan u soo jeesanno ilaah
isay begraadu ku curagtayo abunagacayni cebiyo ciqaab isay begraadu ku curagtayo nagacayni cabow cebiyo ciqaab cilmigiisa midkaan cidla koobinow nagacayni aabow cebiyo ciqaab Isa hay vibrado, curatayo.
ciqaab isaxaybigraadu ku curatayo magacay miyaabow cebiyo ciqaab rabsixi camaar samanta loo culo magacaymi abow cebiyo ciqaab isaxaybigraadu ku curatayo magacay miyaabow cebiyo ciqaab carayo cilaaq baaki ka cagayo magacaymi abow cebiyo ciqaab isaxaybigraadu ku curatayo magacay miyaabow cebiyo ciqaab masiixi camoonayasha cayniyo magacaymi abow cebiyo ciqaab isaxaybigraadu ku curatayo magacay miyaabow cebiyo ciqaab sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga somary bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin